asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barqo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka falaqaynta wararka dhegaystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona al-shabaab oo la sheegay inay abaabulayaan weerar ay ka geystaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo arrimahaasi digniinka muujiyey barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegaystayaal waxaa sidoo aad kale aad ku maqli doontaan weerar sababay dhibasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka ballahowd oo hoos yimaada degmada gurceel faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya weerarkaas oo sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca hal kale ayaad barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijkan idigu soo gudbin doonaa madaxweynaha soomaaliya oo la kulmay guddiga gurmadka fatahaadda ee isxilqaamayaasha ka socday deegaanada puntland iyo sidoo kale waddanka kenya barnaamijka ayaad dhegaystayaal haddii allaha waddale aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona barag obama oo digniin u diray musharaxiinta isbeddeldoonka dalkaasi maraykanka oo madaxweynihii hore dalkaasi maraykanka ayaad dhegaystayaal sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan gabagabadana waxaad dhegaysan doontaan gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay karaama anigoo jarmaarkaan oo idinla socodsiin doona dhegaystayaal oo diyaargalo wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka kusoo dhowaada waa toddobiiyo tobanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabane gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed waa cumar maxamuud maxamed finish ayaa sheegay inay heleen xog ku saabsan weerar ay qorsheynayaan in caasimadda ay ku fuliyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab cumar finish ayaa sheegay inaysan suurtagal noqon doonin weeraradaasi isagoo nasiib darro ku tilmaamay in wakhtigaani lagu jiro ay al-shabaab ku dhiiradaan inay weerar ka fuliyaan magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka hortegi doonaan weeraradaas ciidamada ammaanka dowladda oo hadda ku jira heegan buuxa waxa uu sheegay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan al-shabaab islamarkaana ay ka hortegi doonaan sida u dhaqsaha badan wuxuuna dhanka kale dadka shacabka ka codsaday inay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan dhanka ammaanka si looga hortago weerarada al-shabaab ay dabacsan yihin ay ka geystaan magaalada muqdisho waxaa kaloo nasiib darro ah in wakhtigan hadda lagu jiro ay shabaab abaabulano ay ku dhiiradaan inay degmooyinka gobolka banaadir ay soo weeraraan taasi markaa waxay muujinaysaa yacni sida ay isu mahadiyeen marka isma mahadin doonaan haddii rabbi idmo sida hadda loo kala firdhiyey oo loo eriyey ayaa loo daba kici doonaa biidn illah marka ma u suuragelayso waana hami waalan ayaan dhihi karaa inay hadda yacni degmoontiyada laga soo galo magaalada muqdisho iyagu abaabulan ay isku dayaan ee weerarku soo qaadaan runtii jabi halaagaa ka raacay nolosha ayaa lagu soo qabqabtay qaar kalena meesha lagu laayay oo meedadkoodii aan dul tagnay marka mar walbaba waxaan ku badinaynaa socodka haddii rabi idmo si ayaan mar damba niyadda hadda gashay ayaan u gelin marka
askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad igana baari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askar tuutaysan baa saaran yaa oo miyaadan ogaynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamaddaba isku qarxiyey in iyaguna ay wada tuutaysnaayeen miyadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco
askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad nagala socotaan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsamee oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in xilligan uu welwel iyo cabsi ay ka qabaan in dalka soomaaliya ka dhacda doorasho loo dhan yahay waxa uu sheegay welwelkaasi uu yimid wakhti yar waa wakhtiga yar ee dowladda soomaaliya madaxdeeda u haray haddana aysan muuqan qorshe ay madaxda dowladda u dejiyeen doorasho doorashada soo socota waxaan qabnaa walwel doorasho waayo wakhtiga wakhti sanad iyo wax ka yar ayaa u harsan madaxda dowladda welina lama wadaagin dadka soomaaliyeed sida ay doorashadu ku dhici karto noomana muuqato in qof iyo cod dalka ka dhici ka dhacdo ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo la hadlayay warbaahinta v o eda isagoo sheegay in cabsi badan ay ka qabaan in dowladda federaalk soomaaliya ay hirgeliso doorasho dalka ka dhacda
golkaay wuxuu yahay wakhtigii ugu dhammaaday madaxda hadda jira waxaa ka harsan muddo xileedkoodii hal sano ayaa ka harsan qof kasta soomaali ah ama waxgarata ama arrimaha soomaliya la socotana ay u caddahay xaalad siyaasadeed maan dalka taagan heerka ay marayso saas daraaddeed dowladdii waxaan ka la'nahay wax ajanda ah ama wax qorsho ah ama wax aragti ah oo arrimaha doorashooyinka ku aadan iyo sidii doorashada ay ku dhici lahayd iyo wax muuqaala ay naga siinaysaan bijirinba mustaqbalka taasaa keentay in aada loo walwalo oo annaga keliya ma aha eh, soomaali iyo dadaan soomaali ahayn ba arrintaas ay ka walwalaan dowladihii kuwan ka horreeyey eh, tiitan ka horreysoo kale sanad iyo bar markay ka dhiman tahay iyo si daacadnimo leh dadka ula wadaagtay inaan doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhici karin Eh, saas daraaddeed soomaalidu ay ka tashato qaabka doorasho ay ku dhici karto waa soo- negotiationka ama waa hadalka ku saabsan qaabka doorashada u dhacaysaa sanad iyo ziyaado qaatay afar bilood oo dheeraada yaa mandatekii weliba madaxileedkii raacday iyadoo sanad laga joogo aan doorashadiisa ku dhacaysa la ogeyn oo wax aragtiya oo doorasho ku saabsan aanan si jirin ninkii yiraahda ama qofkii xil haya yiraahda doorashada xilligeedan qabanaynaa dee waa nin dadka inuu rabo inuu dadka lumiyo uusan run u sheegin haddii uu doonayo doorasho inuu qabto xilkuu rabo ahaayo ama gudoomiye baarlamaan ama madaxweyne ama ra-isul wasaare ha ahaado waa inuu yimaadaa qorshihii dadku u caddeeya saan yaan doorashadii ku qabanaynaa inna la yidhaahdo waaye taasaan la'nahay marka waxaan u haysanaa eh, war aanan wax weyn aysan run ka ahayn haddii la yidhahdo doorasha xilligeeda la qabanayo balse annaga waxaan aaminsannahay ajandaha qarsan ayaa waxaa ah ajande eh, ku darsi iyo muddo kororsi ah yaa hoosta ku duwan oo la qarinaya kaasna inuu soconaynin qof walba oo soomaali ah ama qof walba oo siyaasadda kulug leh way garan kartaa waxaa muuqda eh, in la abuuro bay-adii doorashada lagu geli lahaa kow oo ah dowladdu inay hubka iska dhigto dagaalka siyaasadeed ay ku hayso siyaasiyiinta iyo xisbiyada siyaasadda iyo maamul goboleed ay iska dayso sababtoo ah dadka saamilayda siyaasadeed ee kala dhexeysa talada dalka waa iyaga xisbiyadeena siyaasadda iyo dowlad goboleedyada iyo iyo dadka ka tirsan een, eh, labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda laanteeda fulinta intaasoo dhan waxaa laga rabaa intay isku yimaadaan ay ka wada hadlaan doorashada qaabka ay ku dhici lahayd iyo hanaanka ugu habboon laakiin bay-adaas hadda ma abuurna waxaa abuuran bay-a colaadeed bay-a dagaal siyaasadeed bay-a uu kacsan yahay eh, tension uu kacsan yahay oo dadku ay ay- dhiilo ay jirta ayaa abuuran taas horta in la dejiyo kabacdina laga wada hadlo qaabka ay doorasho ay ku dhici kartaa annaga aan aan aan aan rabnaa
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi aad dhegeysanayseenna waxaa ahaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna gudoomiyaha xisbiga wadajir oo sheeganaya xilligan walwal iyo cabsi ka qabaan in dalka soomaaliya ka dhacda doorasho barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegeystayaal la socotaan waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka ayaad ula socotaan weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramay inuu ka dhacay deegaanka balihawd oo ka tirsan ama hoos yimaada degmada gurceel ee gobolka galgaduud faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar sababay dhimasho iyo dhaawac kaas oo ka dhacay deegaanka balihawd oo ku yaala duleedka degmada gurceel ee gobolka galgaduud weerarka ayaa yimid kadib markii maleeshiya hubeysan ay rasaas ku fureen dhallinyaro hal goob ku wada sugnaa waxaana rasaastaasi ku geriyooday hal ruux halka mid kalena uu ku dhaawacmay maleeshiyaadka rasaasta ama rasaasay dadka shacabka ayaa la sheegay in goobta ay ka baxsadeen iyadoo dilkaasi wararku ay sheegayaan inuu la xiriiro aanooyin qabiil maamulka deegaanka balehawd iyo kan galgaduud weli kama aysan hadlin weerarkaasi qofka lagu dilay midka kalena lagu dhaawacay waxaana wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya deegaankaasi ay sheegeen inay taagan tahay xiisad ka dhalatay weerarkaasi deegaanka balahawd oo ku yaala duleedka degmada gurceel ayaa sagaal iyo tobankii bishii juun ee sanadkii laba kun toban iyo sagaal waxaa ka dhacay dil loo geystay saddex ruux dilkaas oo lala xiriiraya aanooyin qabiil hase haatee ugu dambeyn xal laga gaaray wahageystayaal qaybihii dambe barnaamijka ayaan soo soo gaarnay madaxweynaha soomaaliya ayaa qaabilay xubno ka tirsan guddiga gurmadka fatahaadda ee isxilqaamayaasha puntland iyo sidoo kale waddankaasi kenya nairobi ka socday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay xubno matalayay isxilqaamayaasha howlaha gurmadka fatahaadda ee qaar ka mida gobollada dalka gaar ahaana puntland iyo jaaliyadda soomaalida waddankaasi kenya madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan dadaalada gurmadka shacabka soomaaliyeed ay u fidiyeen walaalahooda ku dhibaatay si fatahaadda waxa uu ka dhegaystay xubnaha isugu jiray culamo ganacsato iyo dhallinyaro soomaaliyeed sheekh maxamed cabdi umal oo hogaaminayay xubnaha guddiga jaaliyadda soomaalida dalka kenya ee abaabulka howlaha gurmadka fatahaadda ka sameeyey magaalada nairobi ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey mudnaanta uu siiyey la kulankooda wuxuuna la wadaagay ku talagalka jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed dalka kenya ee ka qayb qaadashada ama siday uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka dhankooda xubnaha heer dowlad goboleed ee ka socday isxilqaamayaasha howlaha gurmadka puntland oo kulanka hadallo ka jeediyey ayaa soo bandhigay dareen walaaltinimo iyo mid taakulayn ee bulshada deegaanada puntland ay muujiyeen ay u muujiyeen walaalahooda ay waxyeelaysay fatahaaddu guddiga gurmadka qaranka ee fatahaadda ayaa la wadaagay guddiyada isxilqaamayaasha warbixin ku saabsan dadaalada dowladda ay u horseeday waa dowladdu ay horseeday ee lagu wajahayo masiibada xaaladda dadka iyo deegaanadii iyo qorshaha heer qaran ee xal waara looga sameynayo arrimaha fatahaadda webiyada ee soo noqnoqday markaana jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan ayaa kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha iyo guddoonka guddiga shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka jubbaland kulanka oo ay ujeedadiisa ahayd hubinta iyo dhegeysiga waxqabadka wasaaradaha iyo guddiyada madaxa bannaan ee jubbaland ayaa ka qabsoomay hoolka shirarka ee madaxtooyada jubbaland ee magaalada kismaayo agaasimayaasha ayaa mid mid uga warbixiyey waxqabadka wasaaradaha ay maamulaan sida ay u fuliyeen mashaariicda kusoo dhacda waxbar wasaaradaha iyo caqabadaha ay wajahaan xilliyada ay ku guda jiraan daadejinta adeegyada bulshada madaxweynaha jubbaland ayaa kadib dhegeysiga warbixinta agaasimayaasha uga mahadceliyey kuna dhiirigeliyey shaqada ballaaran ee u hayaan bulshada reer jubbaland iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ballan qaaday in caqabad kasta oo soo wajahda daadejinta adeegyada dowladda ee shacabka la gaarsiinayo loo xallin doono sida u dhaqsaha badan madaxweynaha ayaa si adag guddiga agaasimayaasha inay ku dhex milmaan siyaasadda maadaama aysan shaqadooda ahayn siyaasad ee ay tahay inay adeegyada dowladda gaarsiiyaan shacabka sidoo hadalka u dhigay wahagaregstayaal qaybihii ugu dambeey barnaamijkaas la soo gaarnay madaxweynihii hore maraykanka barack obama ayaa digniin u diray musharaxiinta madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga wuxuuna uga digay siyaasadda aan xaqiiq ku salaysnayn master obama ayaa sheegay in dimuqraadiga ay khatar ugu jiraan inay lumiyaan codbixiyaasha madaxweynihii hore oo ka hadlayey munaasabad dhaqaale loogu aroonayey ayaa waxa uu sheegay in codbixiyaal badan aysan doonayn habka siyaasadeed waa aysan doonayn in habka siyaasadeed la baabi'iyo ilaa siddeed iyo toban musharax oo ka socota xisbiga dimuqraadiga ah ayaa u tartamaya inuu mid walba noqdo musharaxii xisbiga ku matali lahaa doorashada laba kun iyo labaatanka ee maraykanka musharaxiinta ugu cadcad waxaa ka mid a madaxweynaha ku-xigeenka hore john baiden elizabeth warren iyo xubno kale master obama ayaa waa master obama ayaa obama ayaa intii uu ka hadlayey munaasabadda karabiyaanka musharax qaaska ah sidoo kale ma uusan dhaleecayn siyaasiga goonidaas ee taasna beddelkeeda waxa uu isticmaalay eraya uu ku boorinayay dimuqraadiyiinta oo dhan oo ay ka mid ahaayeen fiiro gaar ah u yeelo codbixiyaasha adigoo diiradda saaraya arrimaha la xidhiidha daryeelka caafimaadka iyo soo galootiga waxaana madaxweynaha madaxweyne hore maraykanka obama ugu baaqay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga inay isku tanaasul sameeyaan islamarkaana aysan lumin codadka codbixiyaasha waa ka dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaan isla soo gaarnay markaana xubinta kalamaan ayaad aalaaba gabagabada barnaamijka inooga barateen horta sheekadan kala maana maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino hareer kalamaanow su'aal waa su'aal da'weyne dalkayaa iska leh allayleh su'aashan waa maqli jira welina jawaabtiyaan raadiyow haayaa kii dhagax ku daadshaale jidadkana xirxirtaale waraysu sidaa u qaada maahane waatan midkii digay aqoonto dadku ka aflaxaano daawaca tacliintaale intaan soo noolay weligay tacliin dhaawaca ma arag warmaya ma taqaaniine dalkan dawladdaa leh war dalkan waxaa iska leh dadka canshuurta bixiya war dalkan dadkii iska lahaay waa joogaana yaa u sheegaya inay leeyihiin horaan waxaa loo yidhi roodtinimo cunoogiska senin hortiisii ayaadaa war waxa aad keenteenna su'aal maaha waxa aad uga jawaabteenna jawaaba maahane dalkan da'yartaa leh adinkuna duqowshaatiin wakhtigiinna waa gabaabsi hordaha naga taga war mayleeray labaatan jir antitaaka boodo talaka boodee waa leeray doqooshinka dalkaad andiidii de'yartaad siidii walaagi de'yar halayta doqooshin asugu bii jireenna anta anti daamiyo hayta dalkun warnimayow dadkii hore in dalka uu ka dagilaayahay oo markii aan shaqadoodii dhammaysteen idaacadahay facebookyada soo taagan yihiin madaxweyne farmaajaa sheegay war waa waaran tahay madaxweynuhu wuxuu sheegay waa siyaasiyiintii hore markay shaqooyinkoodii dhammaysteen aan nasasho ogolayn oo shaqadoona soddon haddii looga yeelana kubanaani bannaanka taagantaha baagamuutaay oo dawladda lugaha ku dhegaysa war saas maar madaxweyneha wuxuu kale uu yidhi waxaan ku guulaysanay in baarlamaanka iyo xukuumadda ay wada shaqeeyaan madaxweyneha iyo ra-isul wasaarahana ay wada shaqeeyaan annagoo ah hay-ado kale madax bannaan oo kaale waran ii gaashaankii la sheegaayay maaska wadayne war wuxuu kaloo madaxweynuhu yidhi waxaa caqabad nagu ah dowladaha dariskaahu hadday ku jeclaan waayaan maamul goboleedyada kuu soo dhex maraya oo dawladaha dariskaasoo kenya ka mid maaha annaguba ma jeclina sidee noo jeclaanaysaa warnimiyolanku hatu ka hormeere walaagi shaga aho guruha kabatan shileedee gobade loodun ani hadaajee waari hooba hareeyon ani maale badarkan ani kariyee waari loodiyaha hareey badarkiya dabsaaradi wasinki dherigii ha karkari yamaylare iyaalkuhunduru ani loodun niingmaal dherigiya iritaha kihiridi wasinki ou sukoysaadi maalu susaraayi ya dherigi oo kuleel iyo iritahankadeeda hireed
shileedeya indhaaran shiblayhaadeen war madaxweynuhu waxaa kaleto uu yidhi caqabadaha dawladda haysta dawladaha khaliijka ka mid ah aryaada waxau yidhi iyo waxau yidhi waxay tihi inyi iska dhaaftiin war badanu wax tari maayaa waxqabadaa la rabaahe how inaan laahaynin howshiyo leeshandadayo waahuba inaan laahaynin howshiyo leeshandadayo waahuba war puntland maanta waxaa la doortay guddoomiye cusub oo baarlamaan ninkii dhoobo gareenahaana waatuu lahaa cid aan aniga ahayn saxaafadda kuma sheegi karto guddoomiye baarlamaan hadda guddoomiye kalena maanta waa doorteene xaggee la marsiinayaa war annaga guddoomiyaha la doortaan soo dhowaynaynaa sababtoo aan nin abwaana weeye hadhawaaw guddoomiyow hadhawaaw war qololaan duqiyaay direen qolada kaleedna doqodaay direen duqooshinkii intee loo wadaa yeeya
duqooshankii inte loo wadaa war guddoomiyahani waa guddoomiye baar iyo madaxda ka sarraysa ka dambeeya baa la yidhi ninkii walaalo ku yidha walaal uroonaa la yidha ninkii walaalo ku yidha walaal uroonaa la yidha laba isjecel wax iskugu dar ay ka isdili dooneen war guddoomiyamadee bursul jigjiguu tegey nabadii nololna waa ku kalsoon tahay war madee bursul war kama hayside wuxuu yidhi doorashada way dhicaysaa madaxweynahana afar sano oo keliya ayuu leeyahay aryaada maanta war ma haysiin dhiwaataana soo booqatay wixii ku dhiwaateeya waa la dhiwaateeya dhiwaata ma fiicne naga dhaafa aryaada dhibaato lama dhaafi kareena dhegaysta agaasimiyahoon kaybal oo hargeysa ka yimid waana dhex rodgaa yaa ilig naxaanoo keenay war muuse andaraan buu ka soo qaxay war keligiis maaha waxa soo qaxay waxaa la socda cabdishakuur dayib iyo axmed cabdi siciid aryaadhaha warkaa naga dhex gelina waxay ka mid ahaayeen wariyayaasha jidka ku soo jiray oo la sheegaayo wariyaashuba soo barmuudeeyeen war nimayaw dhimintan dhibaato manyara dul yaryah ka dhowaaya gebeelka war xamarna fadhuuma yaal haddii kaasi ku soo dhoweeyey war dad kula jooga lama xantee wixiinu xoog miya dulyar dulmi kama dhammaado dudunaaci kama dhammaate war fees fiican waraa wuxuu yidhi somalilan hal qof ma joogo muuse handaraab handaraabi war war ma haysiina guddoomiye xisiga wadani maanta wuxuu yidhi haddii aanu madaxweynuhu xal keenaynin isagaa mucaaridee muunsaland ha samaysto war adeerow maxaad wallaweynta u dhex keentay laanteenna laanweyn ma buuraaw beengaa ogaade ilintay barooshe biicaan dareeshe war waxaa la yidhi inay uunka dhacaan labadii ku dhammaystoo isku dhaarsata jeer haddii uu middharbaaxyo dadka dhiiri bareera ugu jiida dhafoorka iyagoon dhuganaynin taladii ka dhaxaysiya wax inaanay isdhaamin yaa midkii dhakanaa dhibka looga cabtaa sida qaar u dhahaan iyo dhaajintiisa jacaylkuna sidaa waa u dhow yihiin amos iyo abaar iyo dhib iyo afa lagu raago gacalka la irdhoobiyo colalees u malodooxo dhaqankii awoowe iyo hiddoh laga awaareeyo dowladnimo la kala ooto iyo qaran awood beela isticmaar la kaalmeeye iyo cadow la aalaysto argagixisyo soo dhuumatiyo qaraxyo ugaama boqolaal la aaso oo mar qura iilka lagu daadsho in loo ooye mooye dadan cidi u soo aadhin gobannadoo agoontooba iyo dumar asay qaada imtixaanadan soo marroo lama iloobaana hadal kuma ilayn karay iyo ereyo maansoode kumanaan alhuumo ka badan inaqyadaa sheegay haddii aan aqoon loo nahon cibar ogaanayno waxa keenay aalweynidiiyo ee baxasigae istikfaarta soomaaliya ubtisi qodani war imtixaan haddii lagaa maqlo goodax baraha lagu laabtuuliya laga daa imtixaan alla wiilkan barooranaya muxuu jab soo maray aryaada beriga ilaahay geeliyow dallaala khayr qabtuu soo dejiyaa la yidhi lamadoo beriyoo dhimana sidaasow ahaa doonahaa la sheegow haayo war haddii geel qalowgii la joojiyey arigayaa gacan galay kalluunna waa loo yaabaa war waxaad sheegaysaan cidina ma fahmine geelii la qali maayo miyaa macnuhu lo'una kuuma noolaa la yidhi war may dheega jiray daafta dubeediha galaylankii dooro gabow dareemanaawa dheega jari geelgalow wal diiday irinley iyoonay dooraley dareemanaadahe naw anugu waxa uu sheegayo dhan wax aan ka fahmin ma laha war dowladdii maxamed siyaad hadda ka hor waxay amartay toddobaadkiiba hal maalin oo kalluunka la cuno oon wax hoolaa lagu qali karin magaalada yaa xaadgeelku fale maalkayni weeye cuna malayga aaba hore loo yidhi waa shay macaane cuna malayga maalkayna waaye cuna malayga waa malabsidiise cuna malayga war boosaasa malay laga cuni maayo dagaal baa ka dhacaa la yidhi waryaada kala maalin waxaan la yaabay ciidamada shalay ku dagaalamay boosaaso qayb ka mid a nabadoon in lagu sheegaa hogaaminayay marka waxaan la yaabay nabadoon dagaal hogaaminaya war may dheegi jiray diyaartoo dagaalanta dogaalka shal gobadaayaga dheegi jiri dogosin sheegasan dul yara awshay ama eyhe warwar ma haysiine maxkamadda ciidamadu maanta waxay riday xukun kaasoo isugu jira dil iyo xabsi dadka la xukumana waxaa lagu adeeyey inay dilal ka geysteen muqdisho shabaabna ay ahaayeen war shuuta ayaantan suuratulmaayida inuu iloobaan u malaynaynay ma soo xasuustoo toogasho ma xukumay war ciidamada laftikoodii waxay suuratulmaayida kugura akhriyeen shabaab istoola wati marka shabaabkii qof dila hadda kadib waa la akriyaa la yidhi uunka hadday wax dilaan alla dilo alla dilo khaatiluunkii khaatil lama oo war xildhibaan cabditaa ismaaciil wuxuu yidhi taliyaha booliska ay jir dilay marka in sharciga la hor keenaan rabnaa war kuma dhihin hanoo muuqaal ka duubay uu taleefankayga jajabshuuku yidhi war xildhibaanka wariima isu bedelay war xildhibaankaas asiima la hayna may war xildhibaanka caddayn buu raadinayay harooye waa yaaba kale taliyu wuxuu xildhibaanka ku dhiftay walaalo taliyaha booliska dad badan oo ka cabanayana waa maqle ma bax kasiyuu ka mid ahaa aryaada baxka si iska dhaafee bugka siyuu ka mid aha ayaa la yidhiyo milatarigaa laga soo bedelay lugay shub ilay shub gacmay shub wallaahi uma wallaahi inaysan ii joogayno shub lakal shub adugu war shaqadan waaye shub mucaarad waaye shub qarandumis waaye shub xoogaga wadaniyiinta shub siyaasiyiinta ahana haqsan shub xoogaga xisbiyiinta laftooda shub arooda maamul goboleedyadana shub shabaabna shub nabadii noolana shub ammaanihii adeeg shub dayntaa lana ka cafinayaa shub aryaadaha wixii oo dhan haddaad shubteen aa dalka u soo reebteen shub shub shub shub shub shub shub shub
shuba shansadiidna herega ha dhabateen
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xibintaasi kalamaan ayaa u dambeysay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay karaamaha anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya dhegaystayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
allahayow deeqadaale allahayow dulqaadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogde allahayow deeqadaale allahayow dulqaadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogde
xaddiidayna inaynu toodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshisiin madiidayna nabadda dalkiin madiidayna inaynu toodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee